sabuuraddii boqol iyo sagaalaad ilaaha ammaantaydow ha iska aamusin waayo waxay igu kala qaadeen afka kan sharka leh iyo kan khiyaanada lehba oo waxay igula hadleen carab been sheega oo weliba waxay igu hareereeyeen erayo nacayb badan oo sabab la'aan bay igula dirireen anigoo jecel bay cadow ii yihiin laakiinse anigu ilaah baan baryaa wanaag waxay igaga abaalgudeen xumaan jacaylna nacayb nin shar leh ka sarraysii isaga oo shayddaan ha istaago midigtiisa markii la xukumo ha soo baxo isagoo dembi lagu helay oo tukashadiisana dembi ha noqoto cimrigiisu ha yaraado jagadiisana mid kale ha qaato carruurtiisu ha agoontoobeen naagtiisuna carmal ha noqoto carruurtiisu kuwa warwareega ha noqdeen oo ha dawarsadeen cuntadoodana ha ka doondooneen meelahooda cidlada ah midka korsaarta qaataa ha qabsada wuxuu haysto oo dhan oo shisheeyaalna ha ka dhaceen wixii uu ku hawshooday yaanu jirin mid isaga u sii naxariistaa oo yaanu jirin mid u naxa carruurtiisa agoonta ah farcankiisu ha baaba'o oo qarniga soo socda magacooda ha la tirtiro xumaantii awoowayaashiis rabbigu ha soo xusuusto oo dembigii hooyadiisna yaan la tirtirin rabbiga ha hor joogeen had iyo goorba si uu xusuustooda uga gooyo dhulka maxaa yeelay isagu wuxuu xusuusan waayey inuu u naxariisto miskiinka iyo kan baahan iyo kan qalbiga ka murugaysan laakiinse wuxuu u silciyey inuu iyaga laayo aawadeed wuxuu jeclaaday habaaridda markaasaa habaar ku soo degay ducaynta kuma farxin ducona way ka sii fogaatay isaga oo weliba isagu wuxuu sidii dharkiisii u huwaday habaaridda oo iyana waxay gashay uurkiisa hoose sidii biyo oo kale oo lafihiisana waxay u gashay sidii saliid isaga ha u ahaato sida marada uu huwado iyo sida dhexirka uu ku xidho had iyo goorba tan waa abaalmarinta cadaawayaashaydu ay xagga rabbiga ka helaan iyo kuwa naftayda xumaan ka sheegaba laakiinse ilaahow sayidow magacaaga daraaddiis wax iigu yeel naxariistaadu waa wanaagsan tahay ee sidaas daraaddeed ii samata bixi waayo anigu waxaan ahay miskiin iyo mid baahan oo qalbigayguna wuu igu dhex dhaawacmay waxaan u dhammaaday sida hoos sii libdhaya waxaan u gilgilmaa sida ayax oo kale jilbahaygu soom bay la taag darnaadaan oo jidhkayguna baruur la'aanteed wuu la caatoobaa oo weliba waxaan iyaga u noqday caay oo kolkay arkaan ayay madaxa ruxruxaan rabbiyow ilaahayow icaawi oo igu badbaadi si naxariistaada waafaqsan si ay u ogaadaan intanu tahay shaqadii gacantaada iyo inaad taas samaysay rabbiyow iyagu ha habaartameen adiguse ibarakeey kolkay kacaan way ceeboobi doonaan laakiinse anigoo addoonkaaga ah waan raynrayn doonaa cadaawayaashaydu sharafdarro ha xidheen oo ceebtooda ha u huwadeen sida go' oo kale afkaygan aad ugaga mahadnaqi doonaa rabbiga haah oo waxaan isaga ku ammaani doonaa dadka badan dhexdiisa waayo isagu wuxuu isi soo taagi doonaa miskiinka midigtiisa si uu uga badbaadiyo kuwa naftiisa xukuma